أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulsaa keedeynhaysa kooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah askarta kufaarta maraykanka iyo kuwa murtadiinta baangarafta ayaa xali dad shacaba ku laayay tiro kalena ka qafaashay degmada gamboole ula saamiga ee shabeellexe waxaa sii yaraanaya rajada laga qaba in heshiis buuxa wada gaaraan dowladaha iiraan iyo saliibiyadda maraykanka iyadoona suurtagal ay tahay in dagaalka dib u qarxa maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta ayaa soo saaray bayaan uu ku ballan qaadaya in la baahin doono muuqaalo dokumentari ah oo soo bandhigaya kaalinta qarsoodiga ee kiniisadaha kirishtaanka ku leeyihiin dalka soomaaliya walaasaamiga shabaalex ayaa soo bandhigta askar toobadkeenyaal oo ka soo baxay safka murtadiinta madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee puntland ayaa safar degdeg ah ku yimid magaalada muqdisho xili lagu wada in xerada xalana kulan uga furma gaalada iyo murtadiinta kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta afar iyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigaya howlaha guddiga gomedka abaaraha mujaahidiinta ka wadaan wilaayaadka islaamiga horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga suuqa xoolaha ayaa laga dareemayaa degmada bu'a qable ee wilaasaamiga ee hiiraan xaflad qalinjebin ah oo abaalmarin lagu guddoonsiiyey hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaasaamiga ee baay howlgal lala baagsay cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waa subaxnimo arbacaha taariikhna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan askarta kufaarta maraykanka iyo kuwa murtadiyiinta baangarafta ayaa xaalida shacaba ku laayay tiro kalena ka qafaashay degmada gamboole ee wilaasaamiga ee shabeellexe haddaba xogihii ugu dambeeyey ay soo dhoweeya walaalkeen cabduqaadir rabbaani haye cabduqaadir aad baad u mahadsan tahay walaalka wararka ka imaanaya degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ee dhacda dhanka galbeed ee wilaayadaas waxaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay weerar uu kusoo qaaday halkaas maraykanka iyo sidoo kale ee maleeshiyaadka uu hogaamiyo dabadhilifyada murtadiinta kuwooda loogu yeero bangarafta ayaa xalay isag dhexe waxay soo weerareen degmada iyaga oo halkaas dhibaatooyin kala duwan ka geystay deegaanka dad ayay ku dileen kuwana waa ay ku dhaawaceen sidoo kale cadowga waxay gubeen guryo halkaas ku yeelay oo ay lahaayeen dadka deegaanka waxaa sidoo kale cadowga uu deegaanka ka qafaashay dad rayad ah oo aan waxba galabsan walaalka degmada gamboole waxa ay ka mid tahay degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo in badan markaa la kulantay weeraro noocan oo kale ah oo maraykanka uu markaa majaraha u hayay isagoo adeegsanaya maleeshiyaad kala duwan oo dabadhilifyo murtadiin ah haba ugu badnaadeen kuwan bangarafta waxaana muuqata in wilaayada islaamiga shabeellada dhexe oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka xorowday cadowga iyo sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan uu u geysanayo ummadda haddana cadowgu waxa uu aad uga xun yahay amaba dhibaato ku ah deganaashiyaha iyo horumarka ay sameynayaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe marka degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markii ay mujaahidiinta ay maamulkooda si buuxda gacanta ay ugu dhigeen waxaa allah mahadi ah in deegaanadaas laga dareemayo horumaro kala duwan sidoo kale in ay soo noqotay iswalaashigii ummadda ka dhexeeyey in deegaanada laga saaray dagaaladii qabaa-ilka ee ay horinayeen cadowga sidoo kale abaarihii hadda dhacay oo sidaas oo kale mujaahidiinta ee gurmad ballaaran oo si hagar la-aaneed ay ugu sameeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku dhaqan shabeellada dhexe marka dhammaan dadaaladaas iyo wanaagaas socda oo wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ee ku tallaabsanayso ayaa cadowga waxay ku noqotay markaa dhibaato aada u adag waxaana weerarkan ay kusoo qaadeen degmada gamboole uu noqonayaa weerar markaa muujinaya amaba ka turjumaya cadaawada fog ee maraykanka iyo sidoo kale xulufadiisa ay u qabaan ummadan muslimiinta soomaaliyeed ee isku maamulaysa kitaabka allah subxaanahu watacaala marka walaalka wararka ku saabsan degmada gamboole waxyaabihii kusoo kordha insha allahu tacala dhegeystayaasheenna wararkeena soo socda ayay kaga bogan doonaan jasaaka allaahu kheyran walaalka cabduqaadir waxaa sii yaraanaysa rajada laga qaba in heshiis buux ay wada gaaraan dowladaha iiraan iyo isliibiyadda maraykanka iyadoona suuragal ay tahay in dagaalka dib u qarxa faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abushiiba madaxweynaha maraykanka saliibiga donald trump ayaa shalay oo talaadaheed sheegay inuusan u malaynayn inuu u baahan doono caawinta shiinaha si loo soo afjaro dagaalka iiraan xitaa iyadoo rajadii laga lahaa heshiis nabadeed oo waare ay sii yaraanayso tehraan ayaa sii adkaysay gacankuhaynta marinbiyoodka hormuus ka hor shir madaxeedka sare ee beijing trump wuxuu sheegay inuusan u malaynayn inuu u baahan doono inuu ka codsado madaxweynaha shiinaha hijimping inuu xalliyo colaada taasoo sabab u noqotay inay sii socoto xanimaada isu socodka maraakiibta ee hormuus donald trump isagoo la hadlaya wariyaasha ayuu yidhi uma malaynayo inaan wax caawinaad ah uga baahanahay iiraan si kastoy ahaataba waan guulaysan doonnaa si nabad ah ama si kale dhanka kale iiraan waxay sii xoojisay gacankuhaynta marinbiyoodka hormuus iyadoo heshiisyo la gashay ciraaq iyo bakistan si ay shidaal iyo gaas dheeraad ah uga soo dhoofiso gobolka sida ay sheegeen ilwareedyo xogogaal ah sida ay sheegeen ilwareedyo xogogaal u ahaa rintan dalal kale ayaa lagu soo waramayaa in iyaguna sidoo kale ay sahminayaan heshiisyo la mid ah sida ilo kale oo warbaahinta royters soo xigatay ay sheegeen taasoo noqon karta tallaabo si joogto ah loogu aqoonsado xakamaynta tehraan ee marinbiyoodkaasi maamulka trump ayaa talaadadii sheegay in saraakiil sare oo maraykan iyo shiinees ah ay bishii hore ku heshiiyeen inaan dalna loo ogolaan inuu cashuuro maraakiibta maraya gobolkaas iyagoo isku dayaya inay muujiyaan is-afgarad arrintan ku saabsan ee ka hor jirka shiinaha oo xiriir la leh iiraan islamarkaana weli ah macaamil weyn oo dhinaca shidaalkeeda ah weli kama uusan hadal sheegashooyinka ka soo yeeray dhinaca maamulka trump trump ayaa lagu wadaa inuu dagaalka kala hadlo hijimping inta lagu guda jiro kulanna la qorsheeyey khamiista ilaa jimcaha waxaana si weynna loo filayaa inuu ku dhiirigeliyo shiinaha inuu tehraan ku qanciyo inay heshiis la gasho washington si colaada loosoo afjaro sida lagu sheegay warbixino sir ah oo uu baahiyey wargeyska the new york times kana soo baxday sirdoonka maraykanka horaantii bishan ayaa muujinaya in iiraan ay weli haysato awood gantaallo oo ballaaran warbixinta sirdoonka maraykanka ayaa sidoo kale carabka ku dhufatay in goobihii laga ridi jiray gantaalada iiraan iyo xarumihii dhulka hoostiisu ahaa intooda badan ay shaqaynayaan taasoo waxba kama jiraan ka dhigaysa sheegashooyinkii maamulka trump ee ahaa in la burburiyey ciidamada iiraan saraakiisha sirdoonka maraykanku waxaa kaloo ay ka shanqariyeen in iiraan ay dib u heshay soddon ka mid ah soddon iyo saddex saldhig oo kuwa gantaalada ah oo ay leedahay agagaarka marinbiyoodka hormuus kuwaasoo halis gelin kara maraakiibta dagaalka maraykanka iyo kuwa shidaalka qaada warbixinta waxay sidoo kale muujisay in iiraan ay haysato qiyaastii boqolkiiba toddobaatan gantaalihii ay lahayd ka hor dagaalka oo ay ku jiraan gantaalada balastiga iyo weliba kuwa kruuska iyo sidoo kale gaadiidka lagu qaado gantaaladaasi intaa waxaa dheer oo warbixintu ay soo bandhigtay in iiraan ay sidoo kale dib u heshay boqolkiiba sagaashan xarumaha dhulka hoostiisa ah ee lagu keydiyo lagana rido gantaalada kuwaasoo sirdoonka maraykanku ay aaminsan yihiin inay ugu yaraan qayb ahaan ama gebi ahaanba ay shaqaynayaan natiijooyinkan kasoo fakaday sirdoonka maraykanka ayaa si buuxda meesha uga saaraya sheegashooyinkii madaxweyne trump iyo xogaha gaashaandhigga bet hegedes ee ah in ciidamada iiraan ay burburiyeen oo aysan mar dambe khatar ku noqon karin maraykanka iyadoo kharashka dagaalka uu sii kordhayo ayuu madaxweynaha maraykanka ee trump uu talaadadii shalay sheegay in dhibaatooyinka dhaqaale ee maraykanka aysan wax saamayn ah ku lahayn fikirkiisa ku saabsan dagaalka iiraan wasaaradda shaqada ayaa horey u sheegtay in sicir bararka macaamiisha maraykanka uu sii kordhay bishii abriil iyadoo heerka sanadlaha ah uu gaaray kororkii ugu weynaa saddexdii sane ee lasoo dhaafay sidoo kale xogtu waxay muujinaysaa in qiimaha cuntadu ay aad u kacday halka kirada guryaha iyo qiimaha dowlamadyaduna ay cirka isku shareereen mar uu mid ka mid ah wariyayaasha uu weydiiyey heerka ay dhibaatada dhaqaale ee maraykanku ku riixayso inuu heshiis gaaro trump ayaa yidhi xataa waxyar maaha waxaanu intaasi ku daray kama fikiro xaaladda dhaqaale ee maraykanka kama fikiro cidna waxaan ka fikiraa hal shay ma ogolaan karno iiraan inay hesho hub nucleer ah intaa oo keliya taasi waa wax keliya ee i dhiirgeliya xilliga uu trump hadalladan jeedinayo waa saacdo ka hor inta uusan aqalka cad uga bixin safarkiisa shiinaha waxaana la sheegay in hadalladan uu isaga hadaaqayo trump ay imaanayaan xilli kharashaadka nolosha ee gudaha waddanka maraykanka ay si weyn sare u kacday jasaaka allahu kheyran walaalka wishiiba maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta ayaa soo saaray bayaan uu ku ballan qaadayay in la baahin doono muuqaalo dugmentari ah oo soo bandhigaya kaalinta qarsoodiga ah ee kiniisadaha kirishtaanka ku leeyihiin dalka soomaaliya haddaba bayaankaasi waxaa ku ibaadaysanaya oo inoo akhrinaya walaalkeen ilyas cabdulaahi bismillaahi araxmaan araxiim kaalinta qarsoodida ah ee ay kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin dalka shan iyo labaatanka dulqaada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhanka kalena ku astaysan labaiyo tobanka mey laba kun lix iyo labaatan mu'asasada alkataayib waxay dhowaan baahin doontaa muuqaalo dukumentari ah oo falanqaynaya kaalinta qarsoodida ah ee ay kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya iyo xiriirka daahsoon ee ka dhexeeya madaxda maamulada riddada ah iyo kiniisadaha reer galbeedka dukumentarigan oo taxano ah oo ka kooban ilaa lix xalqadood waxaa diiradda lagu saari doonaa faragelinta kiniisaduhu ku leeyihiin talada dalka iyo howlaha gaalaysiinta ee ay ciidamada saliibiyiinta iyo hay-adaha tansiirku ka dhex wadaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed dukumentarigu waxauu si qoto dheer u dul istaagi doonaa kow sooyaalka madow ee kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin dalka iyo wadashaqaynta ka dhexaysa maamulada riddada iyo baadariyaasha reer galbeedka labo tixraaca taariikhda qaar ka mid ah madaxda murtadiinta ee lagu soo barbaariyey kiniisadaha iyo jaamacadaha kirishtaanka kuwaas oo uu ka mid yahay xasan gurguurte saddex xiriirka ka dhexeeya wasaaradaha waxbarashada riddada iyo kiniisadaha reer galbeedka iyo saamaynta ay gaaladu ku yeesheen manaahijta dalka laga dhigo afar kaalinta guracan ee hay-adaha waxaa loogu yeero samafalku ku leeyihiin faafinta diinta gaalada ee kirishtaanka shan kaalinta ay ciidamada saliibiyiintu ku leeyihiin gaalaysiinta bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed iyo iskudayada xooggan ee ay ku doonayaan in dalkan ay uga abuuraan aqaliyad soomaali kirishtaan ah haddaba raadraac xog uruurin iyo dabagal wakhti dheer qaatay kadib waxaa markiska cilmi baarista ee alkataayib allah fadligii u suura gashay in uu daaha ka roga arrimahan aan kor ku soo xusnay iyo kuwo kale oo muddo badan ka qarsoonaa bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed waxaana allah ka rajaynaynaa in dukumentarigan uu noqon doono mid ummadda muslimka ah uu iftiimiya khataraha maanta ku soo wajahan hadimooyinka halista ah ee lala maagan yahay iyo xaqiiqada dhabta ah ee ku hareeraysan madaxda murtadiinta walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun jasaaka allahu kheyran walaalka ilyas wilasaamiga shabeelle ayaa soo bandhigta askar toobadkeenyaala oo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen faysal mahad soomaali saddexdan askari ee toobadkeenka ah ee saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay degmada gamboole ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe mid ka mid a waxa uu ahaa murtadiintii tababarka loogu qaada ee la tiraya muddo sannada ayuu ka mid ahaa cadowga waxa uu ka shaqaynayay magaalada muqdisho halka labada kalena ay ka mid ahaayeen kuwa murtadiinta qawanada ah ee loogu yeero macawisleyda hase ahaatee ma aysan soo shaqayn oo waxay ka soo firxadeen xerooyinkii tababarka loogu samaynayay murtadiintan markii toobada loo qabtay kadib idaacadda andalus ayaa waraysatay waxaan wax ka weydiinnay goortii cadowga ay raaceen tababarradii kala duwanaa ee ay soo qaateen howlihii ay qabanayeen iyo iminka waxaa ku soo beegay in iyagoo firxad oo taa'ibin ah ay mar kale dib ugu soo naabtaan deegaanadooda maxamuud gaawgas iyo axmed waxaan ka imaaday xamar xamaraa kasoo tegay jowharaan imaaday jowharaa kasoo tegay adinka imaaday sideeda tababar kusoo qaadani sanad ayaan kusoo qaadani waa muqdisho ayaa nala keenay xerada hilweyn hilweyn xero jego baan ahaay marka xerada aan joogay marka ciidankii kale aniga la joogay waa la qaaday qaar bangal aadiyey qaar gadala aadiyey marka aniga waan iska joogay xerada ayaan iga tegay marka adiga waqtigaad igi tagay waa waqtiga fasaxaan iga soo qatay waana soo baxay waa damboole wax dhibaato ah oo lagu geystay ama dirdil ha noqdo ama dhibaato kale ha noqoto ma jiraan maya maya maya maya sida wanaag ayaa lagu soo dhaweyn ilaahay sharafta karaam allah siiyo marka waa jawi degan farxad baan dareemayaa alxamdulilah alshukrillah robl cismaan daawud waan dhawahay adigana waa mahadsan tahay anigu horta magu wareysa tababar ma gelin maxaan ahay nin siisa xoolo dhaqataa oo shacabka amasan waa garta marka beri weyna maxalisnidii joogto baan raacay siriyana tababar ma soo qaadanaya marka maxalisnidii beri weyna joogtaan raacay sacdooleyaan ahay oo qorelaale ah marka aabayastiisa sidaan ugu tegaahay awalkii horena maxalisnidaan uma kicin oo waxaana saada tahay dagaal beeleed meesha ka socday ha wax dagaal oo ka qayb gala waa jiraan oo dagaal shacbeed leh ah oo waa gafnay jidka runtii waa gafnay waana kusoo laabanay ma oho degmada gambo waxaa joogaa maamulka islaamka isa fiican soo dhaweey horta magacii waa yuusuf ugu furmin midda horeysa yani tababar ma soo qaadan ma garad ma shaqeynin ma garad haye marka tababarkina kuleena waa soonacay kuwa macaawishleya labada bini la jaray kuleena maskax kale igu soo degtay ilaa baan u amuniyey ilaa baa ii digay waa kasoo laabtay markaan kasoo laabtay kuwii kale macaawishleya markaan waan qaaday hore xateertay dhehen hore waa iska laabanaa dhahna meeshaan kuleena waa waa ii asaar waashi waalidiintii maxay ogolo marka xarid haakadii oo kuleena lii soo dhaweeyo oo sayrka nala giri kabacdi ilaahi ii digay inaan usoo noqdo oo wadada islaamka inaan soo noq inaan usoo noqdo ayaay macnaha maskaxdii soo riday waa soo laabtay markaa soo laabtay qoladii koowaatay oo oo afar i tiskiininaya markaa u amaayo waxay dhehen xaggee rabtaa adin waa joogaa dhahin waalidiintiga saan dawacooysa waalidiintiga kuleen igama ogolo meeshaan ulaabanaya dhahin magarad degmada gaboolaa joogaa waa ii soo dhaweeyey walaayigii soo dhaweysay oo igu soo dhaweysay meesha khayr allah siiyo meesha joogaanta wax dhibaata iigu joogsanin markaasasaas maamulada islaamiga ah ee ka dhisan wilaayaadka dalka si gaara wilaayadan shabeellada dhexe maalmihii lasoo dhaafay waxay martigelinayeen askar toobadkeen ah kuwaasoo siyaabo kala duwan uga soo baxsanaya sufuufta cadowga jasaaka allahu kheyran walaalka faysal soomaali madaxa maamul goboleedka gaala raacay puntland ayaa safar dadega ku tegay magaalada muqdisho xilli lagu wada in xerada xalena uu ka furmo kulan u dhexeeya gaalada iyo murtadiinta walaalkeen cabdiqani maxamed ee warbixintaasi inoo eegaya kadib amar uga yimid waxa loogu yeero beesha caalamka ayuu siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka shaadladirirka puntland safar kadis ah ku yimid garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho shalay gelinkii dambe ayuu saciid deni oo kasoo kictimay magaalada boosaaso wuxuu gaaray xerada xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeye uga sugan yihiin soomaaliya ayna ku yaalaan safaaradaha dowladaha reer galbeedka deni ayaa la filayaa inuu ku biro golaha mustaqbalka oo ay mucaaradku ku midaysan yihiin si uu uga qayb galo wadahadallo ay garwadeen ka yihiin waxa loogu yeero beesha caalamka si xal looga gaaro khilaafka u dhexeeya kooxda ridada iyo mucaaradka ilwareedyo ayaa sheegaya in dowladaha shisheeye ee gacanta ku haya kooxda ridada ay berri xalane isugu geen doonaan shariif sheekh axmed siciid deni iyo xasan gurguurte waxaana wadahadalladan lagu sheegay kuwa xal looga gaarayo hannaanka doorasho ee murtadiinta xilli laba maalin oo qura ay ka harsan tahay muddaxileedka madaxa kooxda ridada lama oga in axmed madoobe iyo qoorqoor ay ku biiri doonaan wadahadallada xalane balse waxay u muuqataa in kulankan uu yahay mid kedis ah oo dowladaha shisheeye ay ku qasbeen mucaaradka iyo xasan gurguurte in qaab qoorqabad ah ay uga qayb qaataan jasaaka allahu kheyran walaalka cabdiqanim kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta afar iyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigaya howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wadaan wilaayaadka islaamiga walaalkeen yaasir maxamed ee warbixintaasi inoo eegaya waa qaybtii shan iyo tobanaad muuqaalo taxano ah oo lagu daahqaadayo gurmadka kala duwan oo loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataayib si gaar ah ugu soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo uu fuliyey guddiga gurmadka abaaraha kaas oo laga hirgeliyey degmada calcadde iyo deegaanada hoostaga ee dhaca wilaayadii islaamiga ah ee gedo bilowga hore ee muuqaalka waxaa lagu arkayaa raashin isugu jira noocyo kala duwan oo si habsame iyo nidaam ah loo siiyey dadka tabaalaysan ee ku dhaqan degmada calcadde iyo deegaanada hoostaga intaasi kadib waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo mahadnaq ballaaran u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
ilaahay bay mahad ballaaran u sugan tahay meesha aan joogno waa degmada alcabda gobolka hooyo ilaahay waana ku mahadsan wakti adag baanu ku jiraa waana soo maray waktigaasoo aan rajaynayo ilaahi subxaana wa tacaala inuu naga saaro ayadoo gurmad ballaaranna loo fidiyey oo khaasatan guddiga abaaraha ay noo fidiyeen guddiga abaaraha xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay waa mahad iska leh أولا وآخرا إلهي ومعله ثانيا وإما العلننا ولالهيش المسلمين النود ذالي نسوق دارسيين قرمة الإنتانك راشين كنا لسيين وحاو محكومي هاي سدح سدح عافويو قرية بريس وصقر ويو لو سدح لغو السليدة راشين كاسا نسوق داري الحمد لله رب العالمين إلهي وأنكم أحسن جزاكم الله الخير بان لنا أنت وحين جوبنا
ciida garbaharey maqadkeedu yahay ula barwaaqo waxaa halkaan maanta lagu bixinhayaa guddiga abaaraha ay ku qaybinhayaan raashin ay gaadhsiinhayaan qowsas maaragtay mudan oo maarata u baahnaa waa wax ilaahay subxaana wa tacaala looga mahadceliyo maamulka iyo idaarada harakadana la yidhaahda jazaakum allahu alkhayr baan leenahay mar haddii xilligan kolayl ku jiro abaarta ku jirto baahi ku jirto la isdhex qaaday oo la yidhi qowska baahan qowskii waxaysta dabka ha u shido jazaakum allahu alkhayr baan leenahay waa xilli mudan waana ku helaynaa ilaahi subxaana wa tacaala naxariistiisa inuu samada noo furo waa markii labaad oo walaayadan maaragtay hadda aan joogno asbuuciyii aan soo dhaafnayna mar baa saan oo kale laga gacan qaaday markii labaadna hadda weeye labadan biloodna gobolka degmooyinkiisa sideedda degmaba ku wareegahayay degmo walbana ficilkaan oo kale ka sameeyey insha allahu raxmaan jazaakum allah alkhayr baan leenahay ilahay saantiinna iyo socodkiinna idiin barakeeyo horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga suuqa xoolaha ayaa laga dareemayaa degmada buuqa qable ee wilaay saamiga hiiraan tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeena saadiq muumin horumar ballaaran oo ganacsiga ayaa laga dareemayaa degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana muuqda horumaro looga soo kabanayo abaartii lasoo maray maadaama aynu ku jirno xilli roobaad waxaana dib loo furay suuqii lagu kala iibsanayey xoolaha noocyadooda kala duwan sawaxanka iyo shanqarta aad maqlaysaan waa sayladda lagu kala iibsado xoolaha sida ariga lo'da iyo geela ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana hadda la kala gadanayaa lo'da waxayna u muuqataa in loo diyaargaroobayo bisha carafo qiimaheedu waa uu kala duwan yahay birimadu waa shan boqol ilaa iyo shan boqol iyo konton dollar sayladda degmada buqa qable ayaa waxaa soo gaaray ganacsato iibsanaya xoolaha kuwaas oo ka kala yimid qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya qaar ka mid ah dallaalayda suuqa oo aan la kulmay ayaa iiga warramay suuqa iyo beeca xoolaha magacayga waa xasan aadan nuur shaqadaydu waa dalaal waxaan joogaa degmada buqaqab suuqa weyn oo buqaqablo looda iriga geela intaba hadda waxaa maanta maasha allahu ah xoolihii arafada ilaahay noogu nimceey marka hadda nimcadan maanta waatan looda maasha allah loodii arafo buluburtaa loogu yimid baladweyne loogu yimid waa laga toohaya maanta waxaan dalaal ka ahay looda si fiicanay ugadmaysaa maanta qiimaheeda qiime aad u wanaagsan si fiicanaa saalidda loogu kala gadahaya waxaa lagu kala gataa adiga shan boqol afar boqol saddex boqol hadba ninkiisa dhaqaaladiisa ku xiran tahay neef walba dhiiggiisa hadba saa wax u kaysato waa lagaa gadaa marka insha allahu tacaala waa raysanay lodan waa lodii arafada waa xamar iyo meelihii un lagadaa la geynaya ka dalaal ahaan bal ka waran maxaa kaa soo gaaraya bal lacagaa igu soo gaaraya lacag maanta abkayga waa shidana maasha allah ilaahay igu gargaari lacag fiicanan ka helaa
magacayga axmed cumar maxamed aa layidhahda dalaalayda degmada buuqa qablaan ah maanta xoolaan gadaynaa alxamdulilah lo looda xaalkeed aad u wanaagsan yahay abaarta ilahay naga soo jibiyey beeciyaa bilowday loodii arafada iyo wax walba iskugu jirtaa qiimaheeda waa alxamdulilah xeerka ugu sarreeya adiga waa saddex boqol iyo konton afar boqol iyo konton hadda xoolaha waa abaar ay soo mareen ibraan rashiid xasan celmi shaqadayda waxaa waaye dalaalayda suuqa degmada buqa qable geel iri lo wax walba oo xoolahoo meeshaan la keeno suuqan sayladda buqa qable la keenan dalaalka ah maanta waxaa la keenay lo loodii waa la gadi qaar waa la gadi badanaa waa la gadi ganacsataa noo timid wax badanaa suuqaas naga xiraayay oo ay xoolo geel aan lagu gadaynin lo aan lagu gadaynin abaaraa waddanka ka dhacday ilaahay aa roobna siiyey waa barwaaqaysanay roobka ka bacdi waxaa noo timid ganacsata oo buqa qabla timid oo looda soo doontay biiciyaa hadda ku jirnaa looda waxaa loo wadaa rafada qiimaha looda waxaa ugu badan shan boqol waxaa ugu xiga afar boqol iyo konton saddex boqol iyo konton laba boqol iyo siddeetan ugu yar ilaahay aa ku mahadsan horumarka waxaas ku jiraa naxariista ilaahay markii ummadda barwaaqa ay hesha horumarka markaas ay ummadda gaari kartaa dadka marka hadda haddii ilaahay roobkaas noo keenay horumara ganacsatada timid xoolihii waa gadmeen reebaadiyihii xoolihii oo u gadmeen dadkii xoolihii soo doontana xoolihii waa gateen nimca iyo barwaaqo waay ganacsatada waxay kala yimaadeen sida gobollada noo dhadhow sida balweynoo kala xamaroo kala bulburtoo kala aagaasay ka yimaadeen shar fiican hol fiican nin walba maalintiis yimaado alxamdulilah wax iska calfaas ilahay ka siyaa iska qaataa ha ku qanacsan yahay cabdulaahi coolaade cilmi waxa uu ka mid yahay odayaasha iyo waxgaradka degmada abuqa qable oo waxaynu ku kulannay suuqa xoolaha isagoona u soo baxay si uu u qiimeeyo beeca xoolaha iyo halka ay wax marayaan waxaana uu iigu warramay sida tan magacayga waa cabdulahi colaad cilmi ka tirsan odayaasha gaar ahaan degmada buqa qabla maanta waxaan soo booqannay suuqa weyn saylada oo buqa qabla ayadoo maalmaha abaar lasoo maray oo la rafaaday ayaa maanta kormeer si jooga isku bedelay iyo sida dadweynaha nashaadkooda asiyahan soo booqannay ilaahay baa awal ku mahadsan waa lo iyo ari iyo geelba si guud gobolka looga gato hooya maadaama arafada ay soo dhowdahay hadda suuqda buqa qablaan joogaa maanta waxaa la gadanaya lo oo aad aan ula yaabay lacagteeda birimada la gadanayay shan boqol suguntada afar boqol iyo konton teersadana saddex boqol oo lacagta lagu kortirinaa isbeddelka ballaaran iyo horumarka ganacsi ee laga dareemayo suuqa xoolaha ee degmada buqa qable ayaa imaanaya xilli dadka iyo dunyaduba ay ka soo kabanayaan abaarihii dalka soo maray waxaana degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ka da'ay roobab lagu diirsaday jasaaka allaahu kheyran walaalka saadaq xaflad qalinjebina oo abaalmarina lagu guddoonsiinayay hooyooyin bartay qoraalkii akhriska ayaa ka dhacday degmada labaatan jir ee wilaasamiga ee baay walaalkeen bashiir muxudiin uu emanaya warbixintaasi inoo haya ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن dadaalka maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay uu geliyey muhiimadda culuumta sharciga ayaa si weyn bilooyinkii u dambeeyey looga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan si gaar ah maraakiista iyo madaariista uu gacanta ku hayo maktabkan goobaha waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabkan waxaa si weyn uga faa'iidaystaa qaybaha bulshada oo ka kooban rag iyo dumar yar iyo weyn degmada labaatan jirow waxaa ka furan madaariis iyo maraakiis tiro badan oo ay wax ku bartaan bulshada deegaanka dhowaan waxaa howlka xafladaha markaska caaisha binta abibakar sidiiq ee degmada labaatan jirow lagu qabtay xaflad siyaar sare loo soo agaasimay ayna ku qalinjebinayeen dufcadii koowaad hooyooyin muddo hal sano baranayay akhriska iyo qoraalka bismiillaahi araxmaan araxiim yakuluuna fii bubuunihim yakuluuna fii bubuunihim kuwani waa qaar ka mid ah haweenka bartay akhriska iyo qoraalka oo bandhig aad u soo jiitay ka soo qaybgalayaasha soo gudbiyey intii ay socotay xafladdii qalinjebinta ee uu qabtay maktabka dacwada نحب ربنا نحب ربنا نعبد وحده ولا ندعو سواه نحب ربنا نحب ربنا نخاف وحده ولا نرجو سواه نحب ربنا نحب ربنا نعبد وحده ولا ندعو سواه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله تعالى توحيده وعبادته وحده بما عرفت الله بآياته ومخلوقاته كالليل والنهار والشمس والقمر ما أعظم واجب علينا توحيد الله تعالى ما أعظم ذنب عند الله تعالى الشرك بالله تعالى كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسaan malaaq cabdulaahi xasan hilowle iyo malaaq xasan isaaq xirow oo labaduba ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamigaha ee baay ayaa tallaabo dhiirigelina ku tilmaamay dadaalka maktabka dacwada wilaayadan iyo sida uu xil isaga saaray waxbarashada hooyooyinka da'da ah ilaahay ka mahadsan gebdho geekatanta oo farbarka umbo qiraa'ad wal akhriska oo hata geeka inta lah ka bandhiki ilaahay ka mahadsan waqtigan maxa jarjarin dadka megel kale dugsiyada la geliyay gabrona dugsmay geligdan ka yaraayan geeka nasiiba lan hale ini gabroogi wala bara gabartii awd ay aadi hanin dadaalnana islaamka ini wal baro geeka mujaahidiinta meeli hooba koyta wala bartay aadi awdahan dadaalegna waaba walan dhamastiriyaan meelun omagaamkan roogno oo dugsigan oo bilaantan walla ka baraay oo nas roogno geeka meel farxad wiinla ilaahayna rooji alxamdulilah ilaahay ba ka mahadsan lankasta waqti sheewan dhammeelere kolley waqto ilaahayna roojey khayr badan wo ilaahayna nasiibi ilaahay dadkii ka faa'iidaysadoo noo weela kolley geeka nicmooyin fara badan yaantik argahayna geeka maybwah diinkano ilaahay nuwaafaji marka alxamdulilah ilaahay mahadle mahadbilaaran ilaahay iska leh bilaan oo hata tiradii anta deertay dugsi shaleediya ee walbaradaasa oo diinka ilaahay san akhriyaas garaa'adye abtugdhe walweelba akhriisdhe san suubiyaas ilaahay ka mahadsan horumarkaas ilaahayna deersi akhriska iyo qoraalku waa furaha aqoonta iyo horumarka nolosha qof waliba waa inuu ku dadaalaa barashada iyo kobcinta labadan xirfadood si uu u gaaro mustaqbal wanaagsan bulsho wax aqridaa oo wax qortaa waxa ay noqotaa bulsho horumarsan oo iftiimisa mustaqbalka jiilasha dambe jasaaka allaahu khayran walaalka abu eman howlgalla lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin isgooska dayax ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxaana xilliga qaraxaasi goobta ku sugnaa maleeshiyaadka murtadiinta afar askari oo murtadiina ayaa ku dhaawacantay oo laba xaaladooda ay garab tahay iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta qarax la beegsaday ay caan ku ahayeen dhibaateynta dadka muslimiinta ah guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga gaal andalus saaka waanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynuu suurtageli waan ugu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalayaga muslimiinta oad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga gaal andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak